halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaan horay u sii ambaqaadi doonnaa daraasaadkii la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu haatan soo gaarnay kitaabka rooma cutubkiisa koowaad oo qayb ka ah kitaabka axdiga cusub kitaabkan waa waraaqo cajiib ah oo la soo ururiyey kuwaasoo bawlos wakhtiyo kala duwan uu u dirayey kiniisaddan reer rooma waxaan kaloo soo ogaannay in bawlos uu ahaa ninkii aasaasay kiniisaddan rooma oo kulmin jirtay dad kala duwan oo ka kala yimid magaalooyin iyo caasimado badan oo hoos imaan jiray embaradoriyadda reer rooma waxaannu markii noogu dambaysay idin bayaaminay faalladii dheereed oo ku saabsanayd ciddii aasaastay iyo sidii ay ku aasaasantay kiniisaddii reer rooma
isay begradu ku curatayo abunagacayni cebiyo ciqaab isay begradu ku curatayo nagacayni cabow cebiyo ciqaab cilmigiisa midkaan cidla koobinow naga caymi abow cebiyo ciqaab aduu ku curatayo ibsiyo cuskaasho kan ku cambaxo naga caymi abow cebiyo ciqaab
waxaannu markii noogu dambaysay idin bayaaminay faalladii dheereed oo ku saabsanayd ciddii aasaastay iyo sidii ay ku aasaasantay kiniisaddii reer rooma kiniisadda reer rooma waxay ahayd mid kulmisa qowmiyado kala duwan oo magac iyo sharafba lahaa oo horay loogu wacdiyey injiilka waxaa ka mid ahaa akulla iyo barasakila oo ahaa nin iyo haweenaydiisii oo reer banu israa'iil ahaa haddaba mawduuca cutubkan koowaad wuu kala duwan yahay waxaana ka mid ah kow salaantii bawlos uu u diray reer rooma labo bawlos ujeeddadiisa saddex habkii khayrulcaadiga ahaa ee dadku ay kaga jawaabeen hadalladii rasuul bawlos iyo afar dib u gurashadii aan caadiga ahayn ee dadka kadib markii ay maqleen wacdiga bawlos haddaba cutubkan ugu horreeya ee kitaabka rooma waa mid guud oo ay ku jiraan dhammaan hadday noqon lahayd horudhaca danta iyo hadafka rasuulkan weyn qeexidda injiilka iyo xaaladda dadka dembiga leh taasoo keentay baahida ah in warka wanaagsan ee injiilka la faafiyo cutubkan waxaa ku ladhan xaraaradda warqaddani ay xambaarsan tahay oo dhan warqaddan loo qoray reer rooma waxay ina baraysaa sida dadku uu u dhacay ama uu u dembaabay oo iyagoo wax rajo aan haysanin ay u lumeen waa in dadku ay helaan haddaba xaqnimada ilaah maadaama ayan iyagu lahayn xaqnimo gaar u ah ama ay la soo bannaan baxaan way xamaasad badan tahay inaad ogaato in warqaddan waxbaridda ah ee masiixiyiintu ay leeyihiin ee ku socota kiniisaddii reer rooma ee looga hortagayo inay bidcinimo ku dhacaan ayaan kaamilin dantii laga lahaa kiniisaddii roma si weyn bay uga fogaatay qiyaasta lagu qiyaasay rumaysad ahaan warqaddan reer rooma ku socota waxay faallo runta ku sallaysan ka bixinaysaa in dadku ayaan garan oo weliba ayaan doondoonin ilaah aayadaha lix iyo toban ilaa toddoba iyo toban ee cutubkan koowaad ayaa loo haysan jiray inay tahay tan xudunta u ah warqaddan labadan aayadood waa aayadaha lix iyo toban ilaa toddoba iyo tobane waa in la xifdiyaa si loo dhuuxo macaaniga ku jira hadallada waxaan aayadahaasi si buuxda u kala dhigi doonnaa markii aynu soo gaarno haatanse waa inaynu eegnaa maaddada ah salaantii qaaska ahayd ee rasuul bawlos haddaan salaantaasi idinka akhrinno xigashada warqaddii koowaad ee reer rooma cutubka koowaad aayadda koowaad ayaannu eegaynaa kitaabka axdiga cusub baalka laba boqol lixdan iyo toddobo waxaana qoran sida tan waxaa warqaddan qoraya bawlos oo ah addoonkii ciise masiix oo loogu yeedhay inuu rasuul ahaado oo goonni looga dhigay injiilka ilaah haddaba magaca bawlos wuxuu ka micno yahay markaan eegno luqadda laatiinka ee berigaasi ba'ulus oo ka dhigan yare horraan waxaa loogu yeedhi jiray sawloskii reer tarsos laakiin waxaa loogu yeedhi jiray xitaa bawlos sida laynoogu sheegay kitaabka falimaha rasuullada cutubka saddex iyo tobanaad aayadda sagaalaad bawlos wuxuu isku sifeeyey ama isku barayaa reer rooma bilowgiiba inuu yahay addoonkii ciise masiix luqadda laatiinka addoon waxa ay noqonaysaa dawlos wuxuu haddaba ikhtiyaarkiisa ku doortay jagadan ah addoonnimada haddaba ciise masiix wuu ina jecel yahay laakiin inagama dhigin addoommadiisa waxaase si xorriyad ah u dooran karaysaa inaad addoonkiisa noqotid waase haddii ay kaa farxiso balse innaba masiixu kugu qasbi maayo inaad noqoto addoon weliba waxaan garanaynaa in ciise masiix uu u baroortay magaalada yeruusaalem iska daa inuu ku qasbo inay dad ku soo raacaane wuxuuna ugu baroortay hadalladan soo socda ee ku qoran injiilka sida luukas uu u qoray cutubka saddex iyo tobanaad aayadda afar iyo soddonaad ee baalka boqol soddon iyo lix ee kitaabka axdiga cusub waxaana qoran sida tan yeruusaalemay yeruusaalemay tan nebiyada dishooy oo kuwa loo soo diray dhagxisooy intee baan marar badan jeclaaday inaan carruurtaada u soo ururiyo xataa sida dooradu carruurteeda baalasheeda hoostooda ugu ururiso laakiin idinku ma aydnan jecleen mar kale ayaa ciise masiix uu leeyahay sida ku qoran injiilka sida yooxana uu u qoray cutubka shanaad aayadda afartanaad sida tan idinkuna dooni maysaan inaad ii timaadaan inaad nolol lahaataan haddaba waa wax aad u wanaagsan oo sharaf inoo leh inaan ciise masiix addoon u noqonno hase yeeshee jegada addoonnimada waa mid ikhtiyaarkaaga ah ee ma ahan wax lagugu qasbayo markii bawlos uu ku joogay waddada dimashik ayaa sayidku wuxuu ku yidhi bawlos sawlosow sawlosow maxaad ii silcinaysaa markaasaa bawlos uu ku jawaabay kumaa tahay sayidow markaasaa sayidku uu ugu jawaabay waxaan ahay ciisaha aad silcinaysid haddaba daqiiqaddaas ayuu bawlos ogaaday in ciise uu yahay badbaadiyihiisa dabeetana bawlos ayaa su'aal weyddiiyey oo wuxuu yidhi maxaan kuu sameeyaa sayidow waxaa qidcada oo buuxda ay ku qoran tahay kitaabka falimaha rasuullada cutubka sagaalaad aayadaha afar ilaa lix haddaba markaas ayuu si xorriyad ah bawlos ku goostay inuu noqdo addoonkii sayid ciise masiix haddaba marka la leeyahay bawlos oo ah addoonkii ciise masiix oo loogu yeedhay inuu rasuul ahaado ayaad arkaysaa markii aad eegto nuqligii koowaad ee giriigta ahaa in ficilka ahaado aannu meesha ku jirin waxaa keliya oo qoran oo loogu yeedhay rasuulnimo waxaa taasu ay ka micno tahay in loo doortay rasuulnimo ee aanay ahayn inuu isagu yeedho ama iska ahaado rasuul waxaa rasuulnimada u doortay ilaah oo go'aamiyey bawlos wuxuu markii hore isugu yeedhay addoonkii ciise masiix iminkana wuxuu isagu yeedhayaa rasuul u markhaati furaya ciise masiix qudhiisa haddaba kan ilaah doorto ayaa ah kan ka khidmaynaya howlaha ilaah ee ma ahan kan isaga isdoortay ama ismagacaabay haddaba waxaa jira rag aan yarayn oo aan loogu yeedhin hawsha oo haddana doonaya inay adeegaan bawlos arrinka adeegga ku saabsan isagoo ka hadlaya ayaa waxa uu ku leeyahay warqaddiisii koowaad ee reer korintos sida tan maxaa yeelay waa ii hoog haddaanan dadka injiilka ku wacdiyin waxaan rumaysanahay kuwiinna aqoonta u leh baibalka inay garanayaan in yeremiyah uu ahaa nebigii loo yeedhay isagoo weli aan qaangaarin sida ku qoran kitaabkii yeremiyah cutubka saddex iyo labaatanaad aayadda kow iyo labaatanaad haddaba isagoo ka hadlaya nebiyada beenta ah ayaa ilaah wuxuu leeyahay anigu nebiyadaasi sooma aan dirin laakiinse way ordeen oo iyaga lama aan hadlin laakiinse wax bay sii sheegeen haddaba yeremiyah waxaa loogu yeedhay nebi bawlosna rasuulnimo haddaba bawlos wuxuu leeyahay waxaan ahay rasuul taasoo micnaheedu uu yahay in la ii soo diray sayidkeennuna wuxuu yidhi addoon kama weyna sayidkiisa mid la soo dirayna kama weyna kii soo diray waxaana hadalkaasu uu ku qoran yahay injiilka sida yooxanaa oo u qoray cutubka saddex iyo tobanaad aayadda lix iyo tobanaad mar kalena waxay ku qoran yihiin warqaddii rasuul bawlos uu u qoray reer filiboy cutubka labaad aayadda shan iyo labaatanaad markaa rasuul waxa weeye mid sayidku uu u doortay inuu injiilka ku wacdiyo si uu kaga markhaati kaco sara kicidda masiixa bawlos wuxuu yidhi masiixii sara kacay ayaa u muuqday isaga waxaa kaloo ku qoran warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka korintos cutubka shan iyo tobanaad aayadda siddeedaad ee baalka saddex boqol iyo siddeed ee ahdiga cusub sida tan markii ugu dambaysayna aniga oo dhicis oo kale ah ayuu ii muuqday dabeetana bawlos baa isweydiinaya su'aal caaqibo leh oo wuxuu leeyahay sida ku qoran isla warqaddii koowaad ee reer korintos cutubka sagaalaad aayadda koowaad miyaanan xor ahayn miyaanan rasuul ahayn miyaanan arkin rabbigeenna ciise miyaydnan ahayn shuqulkayga xagga rabbiga caddayn kale oo ah in bawlos uu ahaa rasuul ayaa waxay tahay inuu lahaa hadiyadda mucjisooyinka wuxuu inoo sheegay inuu awood u lahaa ku hadalka luqadaha kale ama afafka kale waxaan rumaysanahay markii uu aaday magaalada galatiya dhanka badda anjiyeenka halkaasoo ay joogeen gariig fara badan iyo qabiilo ku hadli jiray afaf gaar ah bawlos ayaa awood u lahaa inuu qabaa'iladaasi kula hadlo luqadahooda markii uu u yimid iyaga bawlos wuxuu lahaa hadiyadda ku hadalka luqadaha kale iyo weliba hadiyadda bogsiinta taasoo aan huba maanta inaanay jirin qof nool oo leh hadiyaddaas markii ilaah qof dunidan jooga uu dawaynayo si toos ah buu u dawaynayaa qofka isagoo aan soo maraynin kuwa sheegta inay mucjisooyin sameeyaan waxaan badanaa dadka ku idhaahdaa haddii aan jirrado ilaah baan hordhiganayaa cudurka i haya laakiin mid isku sheega inuu yahay mucjiso sameeye la hadli maayo waxaan garanayaa in ilaah uu i bogsiinayo laakiin hadiyaddaas ma haystaan dadka maanta nool balse bawlos wuxuu lahaa hadiyaddaas bogsiinta oo wuxuu ahaa rasuul waxaa kaloo bawlos uu lahaa hadiyadda dadka dhimashada looga sara kiciyo waxaa kaloo hadiyaddaasi lahaa rasuul butros waayo rasuul bawlos iyo rasuul butros waxay ahaayeen dhammaantoodba rasuullo iminkana bawlos wuxuu noqday nin addoon u ah ciise masiix waxaana loogu yeedhay rasuul waxaana loo soocay injiilka ilaah oo waxaa loo dhigay ama loo meeleeyey baafinta hadallada injiilka ciise masiix haddaba in qof loo sooco howlqaas ahaaneed waxay ka dhigan tahay in mid kale oo uu horay u hayey laga keenay haddii mid asnaamta caabudi jiray uu ka tago oo uu bilaabo inuu yimaado wehelnimada masiixa qofka ceenkaas oo kale ah waxaa loo soocay wehelnimo waxaana laga waday asnaam caabud marka ma ahan inaad markhaati fur badan wakhtiga ku dhammaysaan ee waxaa loo baahan yahay inaad guntiga dhiisha isaga dhigtaan oo aad mustaqbalka diiradda saartaan si aad nimcada masiixa ugu kortaan haddaba haddaan hore idinku sii wadno faallada ku saabsan ereyga soocniin ayaa marka giriig ahaan loo eego wuxuu noqonayaa aforiso oo ka dhigan udubdhexaad ama kor u dhereerid markii aad diyaarad raacayso ayaad waxaad garanaysaa markii ay dhulka ka kacdo oo ay hawada sii gelayso in marba marka ka dambaysa dhulka kaa hooseeya ee aad arki karayso oo sii ballaaranayo oo waxaad arkaysaa dhul baaxad weyn marba marka ka sii dambaysa ee ay diyaaraddu hawada sii gelayso isla sidaas oo kale markii aad masiixa raacdo waxaa la sii bayaaminayaa aragtidaada oo diimaha oo dhan hoostaada ayay imaanayaan waana arrinka bawlos uu ka hadlayo markuu leeyahay sida ku qoran warqaddii koowaad ee reer korintos cutubka saddex iyo tobanaad aayadda kow iyo tobanaad oo leh markaan ilmo yar ahaan jiray sidii ilmo oo kale ayaan u hadli jiray sidii ilmo oo kale ayaan wax u garan jiray sidii ilmo oo kale ayaan u fikiri jiray laakiinse haatan waxaan noqday nin weyn oo waxyaalihii carruurnimada waan iska fogeeyey haddaba mid waliba oo masiixi ah uu soo maray heerka bawlos uu ka hadlayo waxaa jiray wakhtiyo garaadkeenna ay hagi jireen dad doonaya inaan fikraddooda iyo qaabnololeedkooda raacno balse aan lahayn fikir cayiman iyo dan mucayin ah oo ay leeyihiin kaba soo qaad waxaan ahay nin soomaali ah halkaas kuma ekaanin waxaa la ii yeelay qabiil waxaana la ii yeelay diin bal ka fakar haddii qabiilkaas oo aan ka tirsanahay dartii laygu dili karo ama laygu nici karo diintii aan lahaa iyo dadnimadayduba ma tirsana weliba kuwii ina soo anqariyey waxay doonayaan inaan jahwareerkaasi ku jirno qof aanan weligay aragna aan ka jeclaanno mid aynu isku deegaan nahay oo dad iigu sokeeya oo aynu isku dugsi ahayn haddii nin qabiilka anigu aan ka tirsanahay uu nin soo dilo aniga ayaa u dhimanaya markaa qowmiyad ahaan waxba ma ahi diin ahaanna waxba ma ahi haddaba jahawareerka noocaas ah miyaan ku sii socon karaynaa waxaynu nimid aqoon baahsan iyo dan mucayin ah oo la garanayo waana in innaga oo dhanba aynu dembiilayaal nahay waxaanan innaga oo dhaniba u baahan nahay inaan ciise masiix ku badbaadno waayo waxaynu ku walaalownay masiixa markii aynu masiixa ku jirno waxaa sare u kacaya aqoonteenna shakhsi ahaaneed iyo tan guud ahaaneedba waayo waxaynu ka fikiraynaa oo keliya horumarka aadanaha oo dhan ee ah inay dembiyadooda dul saaraan iskutallaabta masiixa markaas oo keliya ayay iloobayaan nacaybka qalbiyadooda ku jira aarsashada aan macnaha lahayn xanta faanka isla weynida macaasida iyo shar dhammaantiis waxaana laynoo soocayaa ciise masiix oo kuwiisii baynu noqonaynaa haddaba waxaa warka wanaagsan lagu wacdiyey dunida ilaa iyo laba kun oo sannadood ma ahan in soomaalida oo keliya la sugayey si bal loo eego in qorshaha ay wataan uu yahay mid wax ku ool ah iyo in kale laakiin farriintanu waa injiilka ciise masiix waynu qaadanaynaa ama waynu ka tegaynaa injiilka ciise masiix wuxuu ku sallaysan yahay rabbiga ama ilaah haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabka reer rooma cutubka koowaad aayadda labaad waxaa qoran sida tan injiilkaas ayuu ilaah markii hore nebiyadii ka ballanqaaday xagga qorniinka quduuska ah haddaba waxaa inta laynoogu sheegayaa in injiilku aannu ahayn wax cusub laakiin uu ahaa wax horay looga ballanqaaday nebiyadii wakhtigii axdigii hore waa farriin sheegaysa in ilaah uu jecel yahay dadka oo ilaah dadka guddoonsiinayo qaab uu ku badbaadinayo bini'aadanka wuxuu ilaah ina siinayaa qaab bini'aadamku uu isugu soo dhowaado uu ina jecel yahay oo isaga ayaa isku keenbixiyey war maxay wanaagsanaan lahayd inaan ilaah dartii isugu soo dhowaanno aayadaha laba ilaa lix ayaa waxaa ku qoran tafaasiil dheeraad ah oo ku saabsan injiilka marka ugu horraysa waxay ka hadlayaan wax ku saabsan ciise masiix haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabkan reer rooma ayaannu eegaynaa cutubka koowaad aayadda saddexaad waxaana qoran sida tan oo wuxuu ku saabsan yahay wiilkiisa kii ka dhashay farcankii daa'uud xagga jidhka haddaba wuxuu halkan ku leeyahay injiilku waa arrin ka hadlaya ama ku meeraysanaya ciise masiix wuxuu ka hadlayaa wixii uu sameeyey kuna saabsan wiilkiisa ciise masiix oo ah sayidkeenna haddaba waxaa aayaddaasi kore laynagu siiyey jegadiisa oo dhan waxaana weeye inuu yahay wiilka ilaah oo welibana ah masiixa sayidkeenna ah dad badan baa yidhaahda diintii ciise laakiin ma jirto wax la yidhaahdo diintii ciise ciise diin u gaar ah ma lahayn waxaase uu ahaa badbaadiyaha dunida oo dhan kaasoo xudun u ah ama ay ku soo arooraan waxyiyadii hore ee ku qornaa kitaabka ciise hubaashi waa sayid iyo wiilkii ilaah waana in cibaadaysi loogu tagaa qaadistii dembiyadeenna aawadood waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdo sidee baan ugu cibaadaysanaynaa nin isagaba ahlulcibaado ahaa oo ilaah baryi jiray waxaanse idinku leeyahay in kastoo uu ilaah baryey wuxuu sidaas u yeelay inuu is-hoosaysiiyo aawadeed laakiin jegadiisu way sarraysay oo wuxuu kitaabku leeyahay inuu ilaah la sinnaado kuma uu tirinin intaasu ay tahay boobis waxaa kaloo halkan laynagu sheegayaa inuu ahaa wiilkii daa'uud ama faracii daa'uud marka la eego xagga xigaalada ama xidhiirka aadaninimo ee uu lahaa wuxuu ka dhashay gabar bigrad ah waayo wuxuu ahaa wiilka ilaah oo lahaa awood sida kitaabka uu leeyahay haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii reer rooma cutubka koowaad aayadda afaraad waxaa qoran sida tan oo sarakaciddii uu ka sara kacay kuwii dhintay ayay ku caddaysay inuu xagga ruuxa quduusnimada yahay wiilka ilaah oo xoog leh oo ah rabbigeenna ciise masiix haddaba sarakicidda sidaad arkaysaanba ayaan ka dhigin ama siinin jegadiisa ah inuu noqdo wiilkii ilaah waxaase ay sarakiciddu ay caddaynaysaa kan uu ahaa waxaa halkan haddaba lagu caddaynayaa inuu ahaa wiilkii ilaah oo ah kii sarreeyey dhan walbaba waxay tanu ina siinaysaa ama ina keenaysaa garashada ah in ciise uu ahaa dad iyo rabbiba waxaa qirashooyinkii hore ku caddaa in ciise dadna ahaa rabbina ahaa oo loola jeedo inuu ahaa wiilkii ilaah haddaba bawlos ayaa wuxuu inoo sheegayaa caddaymo badan oo ku saabsan rabbaaninimada masiixa waxaa haddaba la caddeeyey inuu ku noqday wiilkii ilaah marka la eego ruuxa quduusnimada oo ah ruuxa quduuska ah waxaa markaasi halkan ka muuqanaya saddexnimada rabbaaniga ah waxaad ogaataa in la caddeeyey inuu yahay wiilkii ilaah ka dib markii uu dhimashada ka soo sara kacay haddaba sarakiciddu waxay caddaysay wax waliba waana sarakicidda tii isaga ka dhigtay inuu noqdo wiilkii ilaah marka aad haddaba akhriyayso kitaabka baibalka waxaad ogaanaysaa in sayid ciise masiix la guddoonsiiyey awoodda sarakicidda waxaa dadku ay garanayeen isagoo la mid ah dadka caadiga ah markaasoo xitaa la liiday oo weliba la quursaday waxaa kaloo ku qoran kitaabka baibalka sidii uu u itaal darnaa xagga jidhka ka dib markii uu fadhiistay ceel isagoo ooman oo doonaya in biyo la siiyo waxaan kaloo arkaynaa inuu iska dhex hurday doonni wakhti duufaan iyo dabeel weynu ay jirto waxay intuba caddaynayaan itaaldarradiisii xagga jidhka bini'aadanka inkastoo uu ahaa nin murugeed oo xanuun bartay waxaa kaloo jiray wakhti dhimashadii laga sara kiciyey waxaa markaasi sara kiciddiisu ay caddaynaysaa in hadalkii uu ku hadlay uu saxiix ahaa waa sida ku qoran injiilka sida yooxana uu u qoray cutubka siddeedaad aayadda saddex iyo labaatanaad waxaana qoran sida tan wuxuu ku yidhi iyaga idinku waxaad tihiin kuwa hoosta aniguse waxaan ka mid ahay kuwa sare idinku waxaad tihiin kuwa dunidan aniguse mid kama ahi kuwa dunidan waxaa haddaba iminka soo dhammaaday wakhtigii uu dhex soconayey waddooyinkii boorka badnaa ee magaalooyinka israa'iil oo iminka dhimashadii wuu ka sara kacay sarakicidda dhimashada ayaa caddaynaysa inuu ka dhashay bigrad waxaa markaasi laynaga doonayaa inaynaan luminin xidhiirkii ciise masiix oo ah kan keliya ee xaq laynagaga dhigay waxaa kaloo sarakaciddii masiixa ay caddaynaysaa inuu ku noqonayo dunidan isagoo ah sida xaakin iyo boqorka boqorrada iyo sayidka sayidyada wuxuu hoos keeni doonaa dembiga wuxuuna dunida ku xukumi doonaa xaqnimo wuxuu kaloo xukumi doonaa ama u garsoori doonaa bini'aadanka xitaa soomaaliduna taas way rumaysan yihiin marka la eego diinta ay haystaan waxaa ku qoran kitaabka falimaha rasuullada oo xaalkaasi adkaynaya cutubka toddoba iyo tobanaad aayadaha sagaal iyo labaatan ilaa kow iyo soddon sida tan haddaba innagoo ah ilaah farcankiis waa inaynan ka fikirin in ilaahnimadu ay la mid tahay dahab ama lacag ama dhagax oo lagu xardhay sancada iyo farsamada dadka haddaba wakhtiyaashii aqoonla'aanta ilaah baa dhaafay laakiin hadda wuxuu dadka ku amrayaa in dhammaantood meel kastaba ha joogaane ay soo toobad keenaan maxaa yeelay wuxuu dhigay maalin dunida si xaq ah uu ugu xukumi doono ninkuu doortay taasoo uu dhammaan ugu caddeeyey sarakicidda uu isagii ka soo sarakiciyey kuwii dhintay waxaa kaloo sarakicidda ciise masiix ay ina hor keenaysaa sayid ciise masiix qudhiisa
adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sariyow masiixow salulawihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqoba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin